الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ان شاء الله تعالى waxay noo bilaabmaysa nadwadii aynu ku ballansanayn ee maalmahan oo dhanba la iclaaminayey maantana magaalada laga iclaamiyey masaajidada iyo madaaristana meelo fara badan laga sheegay waxaa insha allahu tacaala aan marka ugu horeysa ku bilaabi doonaa aayaad min alqur'aan alkariim oo inoo akhriyi doono walaalkeen cabdiwahaab yuusuf cabdiraxmaan falyatafadal mashkuuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين
jasaaka allahu khayr aljaza ilaahay subxaanah wa tacaala walaalkeen cabdiwahaab oo inoo akhriyey aayaad qur-aanka kariimkaa ka mid ah ka abaaliyo hadda insha allahu tacaala muxaadaradii uu ciwaankaygu ahaa fadlu dacwa wa sifaat daaciya ayaa waxaan kusoo dhowaynaynaa شheekhuna sheekh cabdilaahi cabdi cali almakaawi falyatafadal mashkuura maajuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبنائي وإخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa mahadleh subxaanahu wa tacaala inaga dhigay dad muslimiin ah oo nicmadii runtii ugu weyneed oo ilaahay banu aadam ugu nicmaystayna siiyey oo nicmatulislaam ah ilaahay baa mahadaalay inuu u mahadnaqnana waajibay tahay runtii waxaa kaloon ilaahay ugu mahadinaynaa allaha subxaanahu wa tacaala wuxuuna inaga karsiiyey islaamka uu inoogu nicmeeyey inaynu waxa weeyaan baris dadka baristiisa la baro ama loogu yeedho ama wixii ilaahay nooga qaday inu kaga dhaqanno oo aynu ku camal falno inta awooddeenna ah waa nicmo runtii iyaduna markaa weyn weeyaan waxaa kaloo ilaahay runtii ugu mahadinayaa allaha waxa weeyaan isugu keenkeenay mowduucan runtii muhimmadiisa iyo qiimihiisa leh ee ku saabsan waxa weeyaan addacwa ila allahi subxaanahu wa tacaala in dadka ilaahay diintiisa loogu baaqo inaynu wax isaga sheegno allahayna waafajiyey oo masjid masaajida ilahay ka mida runta aynu ku qabano koley mowduuca dacwadu waa mowduuc runtii aad iyo aad markaa u ballaaran weeyi oo kutubo fara badanna laga qoray aayaadkii axaadiidta ku soo aroortay ee lagaga warramayaana ay aad iyo aad u tiro badan yihiin laakiin si ka kooban ayaynu insha allahu tacala waxaanu u tilmaami doonnaa ee fadliga ama qiimaha dacwadu ay leedahay iyo daaciga qofka dacwada fadligaala ugu yeedhayana qiimaha marka uu leeyahay sida waxaa la idhahdaa dacwa lua luq ahaan dacwadan waxaa la yidhaahdaa makhuudatun min adducaa waa yeedhmaa laga soo qaatay wa huwa nidaau lijamci اnnaasi calaa amri ma waa in dadka loogu dhawaaqo arrin kasta wax kasta ahaatee in dadka lagu kulmiyo ay isugu yimaadaan laguna dhiirigeliyo arrinkaa loogu yeedhayo ama lagu kulminayo waxa wey inay ku camalfalaan hase ahaatee markaa dacwadu oo annidaau lijamci اnnaasi calaa amrin ma dee labay u qaybsantahay dacwatun ilaa huda iyo wa dacwatun ila dalaal in dadka hanuun markaa loogu yeedho oo islaamkiya waa dacwatu ila alislaami bilqowli waalcamal in dadka loogu baaqo islaamnimada waxa weeyaan hadday qowl tahay iyo hadal iyo hadday ku dhaqan tahay in diinta islaamka dadka loogu yeedho haataanu kale aynu ujeedna maanta weeyaan midna waa dacwatun ila dalaal oo waxa weeyaan waa taa dadka ama loogu yeedha inxiraafaadka ama shirkiga ama gaalnimada ina shayطaana caduw lakum faاtakhiduuhu caduwa inama yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi اsaciir waa taa shaydaankuda ugu baaqaya dadka inay naarta asxaabladha asaciir la dhaha inay galaan laakiin taynu doonaynaa waxa weeyaan addacwa ila اllahi subxaanahu wa tacaala oo in islaamka waxa weeyaan ummadda loogu baaqo hadday tahay waxa ku dhaqankiisa islaamka iyo hadday tahay waxa wey ku hadalkiisa intabo taasaynu u jeednaa waxa wey run ahaantii mar hal eego waxaa la yidhaahdaa dacwadu addacwa ila allaahi afar asal bay ku taagantahay sideedu afar arrimoodoo weyn bay ku taagantahay mid waa mowducu dacwa dacwadan waxay ku saabsan tahay oo alislaam ah asalka labaad waxaa la yidhahdaa waa addaaci ila allah waa qofka isaguna markaa ummadda ugu baaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa asalka saddexaad waxaa la yidhahdaa almadcuwu ila allahi subxaanahu wa tacaala cidda loogu yeedhayo ilaahay diintiisa yaa loogu yeedhaya yaa loogu baaqaya asalka afraad waxaa la yidhaahdaa asaaliibu wa wasaa'ilu dacwati ila allahi yacni asaaliibta ama duruqda la adeegsanayo iyo waxyaalaha dacwada lagu gaadhayo oo ama asaaliib ama wasaa'ilu dacwa marka la yidhaahdo arrimaha tirada badan le kama hadlayno ee guud ahaanun baan fikrad guud rabaa inaan idinka siiyo waxaanay muhimmadu ay tahay waxa wey qofka daaciga ah ee dadka ilaahay diintiisa ugu yeedhaya waa inuu fahmo islaamka mafhuumkiisa ballaarhanee uu leeyahay oo ah alistislaamu wاlkhuduucu wاlinqiyaadu lilaahi rabbi اlcaalamiin waa hoggaansan waa ismiskiinin allaha waxa weeyaan rabb اlcaalamiin ah in loo hogaansamo oo laysu dhiibo ayaa islaamka la dhahdaa islaamkaan u jeednaa waxa weeyaan maaha islaamkii shiicada maaha uma jeedno islaamka khawaarijta aan uma jeedno iyo dadka dadka gaalaysiinaya ee aladiina halow fii nusuusi اlwaciid uma jeedna islaamka waxa weeyaan inxiraafka waxa weyaan au ku jiro ee dadka wax kale markaa loogu yeedhayo waa islaamkii saafiga ahaa alislaamu saafi nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo intii ka dambaysay ay dadka ummadda markaa ugu yeedhayeen ayaynu u jeednaa waa islaamkii waxa weeyaan salafu hadi lumma ummaddan salafkeedii horeeyey oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo ciddii waddadooda raacday islaamka ay haystaan ummadda uguna yeedhayaan baynu doonayna mowduuca markaasi waxa weeyaan dacwadu kaasu ku saabsan yahay haddaan u soo noqdo labada arrimood ee runtii si kookobaan raba inaan uga hadlo waxa weeyaan dacwada ama baaqa islaamkaas shaamilka ah loogu baaqayo ummadda fadliga markaa ay dacwadaasi leedahay iyo qiimaha ay leedahay waxaan leenahay kow innaha muhimat اlanbiyaai wاlmursaliin dacwadan ama baaqan islaamka ummadda loogu baaqaya waa muhimadii ambiyadii ilaahay iyo rusushii uu soo diray waa wadiifadoodii iyo muhimadoodii weeyaan shaqadii ay ilaahay u soo diray weeye iyo intii markaa raacday ee ku raacday waa arrin runtii aad iyo aad u sarrayso oo qiimo badan weeye qofku inuu markaa wadiifadii ama shaqadii rususha ilaahay ilaahay u soo diray inuu qabto arrin aad iyo aad runtii qiimo badan weeyaan wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nebi muxamedow adi hortaa rasuul maanaan soo dirin haddaanuse soo dirnay waxaanu u waxyoonaynay inuu marka ummadda u caddeeyo ku xaq lagu caabudaa inuuna jirin alla mooyaane ilaa ana aniga mooyaane laa macbuda bixaqin ilaa ana ani mooya cid xaq lagu caabudinaanay jirin inuu u caddeeyo baan rasuulba cid kastoo kaa soo horraysa anuu soo dirn adnaanu kuu soo dirn ee facbuduun walaqad bacana fi kulli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibuu aaquut taasuu ilaahay wuxuu leeyahy ummad kasta rasuul baanuu soo dirnay oon dhexdooda ka soo saarnay waxaa muhiimada loo soo saarana inay dadka ugu yeedhaan ay ugu baaqaan cibaadat llaahi waxdah ilaahay kelidii inay addoommo noqdaan daaquudka iyo waxa weeyaan shirkiga iyo asnaamtana ay dhinac maran ay ka fogaadaan an icbudullaaha ay ucbudu llaaha ilaahay caabuda wajtanibuu aaquut aaquudkana dhinac ka mara kullu maa cubida waxa min duuni illaahi ayaa aaquud la yidhaahdaa xalla wixii ilaahay khayrkii la caabudo ama shaytaan ha ahaado ama sanam ha noqdo ama saca ha ahaado ama qabri ha ahaado ilaahay in kelidii cibaadada la siiyo dacwadoodu taasay marka ahayd walidaalika uu leeyahay alimaamu sacdi raxima allahu tacaala fakulu rusuli zubdatu risaalaatihim waasluha alamru bicibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah wabayaanu anahu ilaahu اlxaqu اlmacbuud waana cibaadata maa siwaahu baila rususha dhammaanteed ilaahay rususha soo diray risaaladoodu dhu wuxuu ahaa waxa weeyaan asalkeedu markaa wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in kelidii la caabudo ummadda in la faro oon ilaahay cidna lala wadaajinin loona caddeeyay ilaahay inuu yahay ka keliyahee cibaadada mutaystay waxalla wixii ka soo hadhaynaa cibaadadoodii inay markaa i baadil ay tahay waata rususha ilahay la soo diri weeye nabiyulaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam ilahay uu leeyahay yaa ayuha اnnabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira wadaaciya ila allahi biidnihi wasiraaja muniira nebi muxamedna ilahay uu ku leeyahay nebiyow waxa weeyaan annagaa ku soo dirnay inaad dadka markhaati u ahaato amaad ku noqoto una bishaarayso ciddii ku raacday khayr iyo wanaag iyo janno digniinna aad bixiso wadaacina ilaahi biidnihi wasiraaja muniiq dadkana waxa weeyaan ilaahay idankiisa inaad diinta markaa ugu yeedho iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamkiisa sidaas oo kale waxaan runtii aanu shaki ku jirin waxa weeyaan muhimmada markaa cidda u qumaysaa ee isu taagaysa ee rususha ilaahay waxa weeyaan een ku raacday inay iyaduna mutaysanayso sharafu litibaaci lahum waliqtidaa'i bihim raacitaan ay markaa raacaan iyo ku dayasho inay sharafteedii iyo qiimaheedii marka ay qaadanayaan qofka waxa weeyaan muhimmada isaguna u quma oo dadka diinta ugu yeedha waa arrin aad iyo aad u sharaf badan marka weeyaan qodobka labaadi waxa weeyaan oo fadliga dacwadayna tusaya aynu ka qaadanayno annaha sababun liraxmat illaahi subxaanahu wa tacaala waxay sabab u noqonaysaa naxariista ilaahay in ilaahay kugu naxariisto dacwada markaad gudato in naxariis ilaahay markaa lagu helayo ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhum أwliyaau bacd yأmuruuna bاlmacruufi wayanhawna can اlmunkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله bal fiirsaa markaas rag iyo dumar ku ilaahay rumeeyey waa dad iyagu isku baha weeyaan oo waxa weeyaan iskaalmaysanaya wanaaggana waxay isu sheegayaan xumidana way iska reebayaan waajibaadka ilaahay oo salaadu ay kow ka tahay waa kuwa gudanaya zakadana markaa bixinaya ilaahay rasuulkiisana aeecaya ilahay wuxuu yidhi markaa ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waa dacwa ila allahi subxaanahu wa tacaala weeye intii acmaashoodii aan la sheegin iyo cibaadadii gaarka ku ahayd oo iqaamu salaa wa iitaau zakaa intaan la gaadhin ayaa waxaa la horraysiiyey waxa weeyaan ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari waayo nafcigaasi waxa weya waxtarkaasi waxtar markaa dee mutacadiyo gudbaya weeye oo cid kale u tallaabaya weeye in dadka diinta la gaadhsiiyo oo dacwada dadka diinta loogu yeedho oo xumida waxa weeyaan laga reebo wanaaggana waxa weeyaan loogu baaqo oo la amro baa waxaa laga horraysay iqaamu salaa wa iitaa'i zakaa ilahay wuxuu inoo sheegayaa arrimahaasi waxaa lagu helayaa ilahay naxariistiisa alla subxaanahu wa tacaala ulaa'ika sayarxamuhum ullah ilaahay baa u naxariisan doona dadkaas wanaagga dadka u sheegaya xumida ka reebaya iyaguna markaa waxa weyaan dee waajibaadka ilaahay gudanaya salaadii iyo zakadii ilahay rasuulkiisana ka dambaynaya sidaasoo kale marka waxaad ka qaadanaysaa wandur kayfa bada'a allahu bidikri dacwati qabla dikri salaati wazaka mima yadullu cala ahamiyatiha waxaa lagu bilowday dacwada sheegitaankeedii intaan salaadii iyo zakadii la sheegin arrintaasina waxay ku tusaysaa ahamiyada ama mudnaanshaha baaqan in dadka diinta loogu baaqo waxawey mudnaanshaha markaa u leeyahy waxaa kaloo saddex la odhan karaa waxa weeyaan oo fadaaisha dacwada markaa ka mid a annaha sababun lilfawzi bikhayriyati اlumma addacwa ila allahi waxay sabab u noqonaysaa in la qofku ku guulaysto ama ducaaddaasi ku guulaystaan ummadda khayrkii iyo wanaaggii lagu sheegayey inuu qaato oo ilaahay au yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad haateen ummad dadka loo soo saaray tii ugu khayr badnayd khayryada waxaa lagu helayaana ilaahay wuxuu sheegay tamuruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watuminuuna billah ila iimaankii waa saldhigi weeyaan watuminuuna billah alimaam ibnu kaiir raxima allahu tacaala aayadda isagoo fasiraya markaa wuxuu yidhi faman itaصafa min hadihi اlummati bihadihi الصifaati dakhala macahum fi hada الhanaa'i calayhim wاlmadxi lahum ciddii markaa tilmaantaa qaadata alamru bilmacruuf wanahyu can almunkar oo addacwa ila allahi ah in dadka diinta loogu baaqaa oo ummadda nebi muxamed ka midihi dee dakhala macahum fi hada hanaa'i calayh ammaantaasuu isna ayuu la gelayaa ammaanta iyo iyo anfaallada wanaagsan buu isaguna lam ayuu la mid noqonaya kama qaala qataada wuxuu yidhi markaa cumar ibn khadaab waxaa naga soo gaadhay masarahu an yakuuna min tilka alummati falyu'addi shard allahi fiiha qofka markaa ay farax gelinayso inuu ummadda ilaahay ammaanay inuu ka mid noqdo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ha guto ilaahay shardiga u dhigay ee ummadda u dhigay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas shardigaasina ama sifadaasina waxa weeye waxa khayryada lagu helay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar markaasuu qofku waxa weeyaan shardigaa markuu la yimaado ayuu ummadya wanaagsanee khayrka lagu sheegayo marka ka mid noqonaya wuxuuhi waman lam yataصif bidalika ashbaha ahla اlkitaab aladiina damahum اllahu tacala bqowlihi kanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuhu labi'sa ma kanuu yafcaluun qofka aan tilmaantaa qaadanin ee dadka aan diinta ugu yeedhin oo addacwa ilallaahi aan gudanin oo wanaagga dadka aanu sheegin oon amrin xumaantana ka reebin wuxuu qaadanayaa markaa waxa weeyaan ama u markaa shaba u shabahayaa ahlukitaabka ilaahay caayay kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuh waa ilaahay u yidhi waxay haayeen kuwaan xumaanta iska reebin kaanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluuhu munkarka ay sameeyeen labisa maa kaanuu yafcaluun ilaahay wuxuu mid ku sheegay falka noocaasi fal xun inuu yahay in xumida la yska reebi waayo oo waxa xun qofkii samaynaya aan laga qabanin oon laga nahin markaasaa darteed waxaan markaan leenahay waxa weeyaan waxa adacwa ila allahi subxaanahu wa tacaala waa sabab lilfalaaxi fi dunya walaaakhira waxay sabab noqonaysaa guul adduunye iyo aakhiro la guulaysto ilaahay ba wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wltkun minkm ummaة yadcuuna ilى اlkhayr wyamuruuna bاlmacruuf wynhawna can اlmunkar waulaئika hm اlmuflixuun waa inay idinka mid noqoto waxa weeyaan ummad ama طaa'ifo ama koox khayrka ummadda ugu yeedhaysa wixii wanaagsan ee islaamka ugu yeedhaysa oo wanaagga waxa weyaan dadka faraya xumidana ka reebaya waa in ummadda laga helo waulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay wuxuu leeyahay dadkaa sifada laga helay ee dadka khayrka ugu yeeraya ee wanaagga dadka amraya xumida ka reebaya iyaga uunbaa guulaystay waulaa'ika hum lmuflixuun culimmada markaa waxay yidhaahdaan luqawiintu jumlada labadeeda qaybood hadday macrifo noqoto xasri bay faa'iidaysaa hum waa damiir weeyi almuflixuunana al buu leeyi ashuna waxa weya waa mucarifo weeyaan marka waxaad moodaa in falaaxiyo guushiiba iyaguna ay iska leeyihiin dadka ducaadda ee ilaahay dadka diintiisa markaa ugu yeedhaya alimaam sacdi raxima اllahu tacala wuxuu yihi wahadihi طaa'ifaة اlmustacidaة lidacwati ilى اlkhayr wاlamri bاlmacruuf wanahy can اlmunkari hum khawaasu اlmu'miniin kooxdaa isu diyaarisay inay dadka khayrka ugu baaqaan wanaagga ay dadka ay faraan xumidana ay ka reemaan dadka sidaa isu diyaargareeyey ee mustacidiinta u ihi hum khawaasu اlmu'miniin muminiinta kuwooda gaarka wey ee khaaska sii ee xulka sii ah ila muminiinta ayaa sii kala darajo saraysa markaas walidaalika saa darteed ayaa sheekhani siduu soo naqlinaya wuxuu leeyahay sheekha la macaali sheekh saalix ali sheekh culammadu waxay yidhaahdeen waanan wax ka soo tilmaanay laakiin aayaddan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruf watanhuuna can ilmunkar watu'minuuna billah ayaa wuxuu markaa yidhi qudima bilmacruufi qudima almru bilmacruufi wanahyu can ilmunkari cala aliimaan iimaankiiba xataa lagu hormari لأن الإيمان بالله قاصر على من آمن qofka muminkii iimaankiisu isaga ayuu ku kooban yahay wاlaamiru biاlmacruufi wاnaahi can اlmunkari qofka wanaagga dadka u amraya xumidana ka reebayaana muminun waa mumin waiimaanuhu tacadaa khayra waa mumin laakiin iimaankiisi isaga aanu gaar ku noqonin waa uu markaa waxa ummad aw khayr ummaddii u gudbiyey iyo wanaag markaa u gudbiyey ma iimaan iskala fadhiista markaa maaha fanashra maa aamana bihi wixii au rumaysnaabuu markaa ayuu fidiyey walidalika qudima calى saa'ir اlmuminiin waxaan leenahay marka ikhwatii fi اlislaam addacwa ilى اllahi subxaanahu wa tacaala inaha istijaabaة linidaai rabbi tacaala baaqi ilaahay aw dacwada inoogu baaqay oo la aqbalay oo qofkii au markaa istijaabo kula yimid weeyaan يا أيها الذين آمنوا كuنوا أنصاaر الله dadka markaa muminiintow anoqda ilaahay ansaartiisii dee ilaahay heli noogama baahne diinta ilaahay kuwa u heelinaya noqda kunuu ansaar اllah kama qaala ciisa bnu maryama lxawaariyiina man anصaari ilى اllah qaala اlxawaariyuuna naxnu ansaar اllah war ansaartii ilaahay noqda qofka markuu dacwada la yimid wuxuu noqonayaa markaa wuxuu istajaaba lihada اlamri kunuu ansaar اllah sheekha ibnu caashurale mufasiriinta weyn ka mid wuxuu yidhi fahada اnasru اlma'muuru bihi huna nasrigan ilaahay uu dadka amrayuu leeyahy kunuu ansaar اllaahi noqda huwa nasru diin اllaahi diinta ilaahay oo loo heliye wey aladii aamanuu bihi diinta ay rumeeyeen in loo gargaaro loo heliyo weeyaan owase loogu helinaya muqori baa loo qaadanaya bian yabuuuhu wayahbutuu cala alahdi bihi duuna tiraain bima yulaaquunahu min ada min almushrikiina waahli اlkitaab bian yabuuuhu waa inay fidiyaan oy faafiyaan waa inay faafiyaan kuna sugnaadaan waxa weyaan qabsashada waxa weyaan ilaahay diintiisa waxay la kulmayaanoo dhibaatooyin iyagaan u aaba yeelaynin oo ay dee mushrikiinta iyo ahlu kitaabka iyo dadka xun ay kala kulmayaan taasuu qofka macnaha kunuu ansaar allaahi waxa weeyaan ilaahay diintiisaoo loo heliyo wey macnihiina waa addacwa ila allahi subxaanahu wa tacaala wey ya caddaynta diinta la caddeeya qowlkaaga aad ku caddayso kitaabadaad iyo qoraalkaaga ku caddayso waxa weeyaan qofkuna uu ku sugnaado wixii dhib kala kulmaya aanuu aaba yeelin wuxuu noqonayaa waxa weeyaan ilaahay dee kunuu ansaarallah idaa qof ajiibay buu noqonaya nidaha ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay muminiinta u dhawaaqay waxaa kaloo leenahay waxaa ka mida fadaa'isheeda annaha sababun lihabaati cala addiin qofka markaa u bambaxa ama isku hawla addacwa ila allaahi diinta ayaa ilaahay ku sugaya habaat buu ku helayaa inuu diinta islaamka ku sugnaado oo ku dheganaado ilaahay baa wuxuu uhi in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum haddaad ilaahay u hilisaan diintiisa ood fidisaan oo ku dhaqantaan ilahay idinkan waa idin hilinaya wayuhabbit aqdaamakum gomadihiinnana ilaahay wuu sugaya ilahay macnaha diintu markaa idinku sugaya oo alla subxaana wa tacala hadda inxiraafaad iyo leexasho diinta laga leexdo ayuu ilaahay qofka ayuu ka ilaalinaya qofka dacwada ilaahay iyo diinta ilahay ummadda in lagu baaqo waxa weeyaan waxa isu xil saara waxaan leenahay markaa waxa weeyaan qof kastoo haddaba qaafilada dacwada waxa weeyaan raacay ha bishaaraysto ilaahay inuu siinayo athabaat cala addiin inuu diinta ku sugnaanayo iyo inuu awoodu yeelanayo inuu diinta haysto jazaan lijuhuudihi wa barnaamijihi bidacawiyati sidaasoo kale waa runtii arrin aad iyo aad iyaduna u qiimo badan weeye walidaalika waxa weeyaan ciddii laga helay taa a'immadii salafka iyo culimmadii dambe yani waad arkaysaan alimaamu axmed raximah اllahu tacaala fitnatu khalqi اlqur'aan waxa weeyaan markuu ishortaagay ya dhibaato kasta iyo jeel iyo garaac iyo wax walba waa lagu sameeyey waxa weyaan kamuuna leexanin halkii iyo mowqifkiiskamu leexanin ilaahay baa abaad iyo ku sugnaasha diinta ku arsaaqay mu odhan de sidii berigii loodhan jiray qaar ba markii wadaadda la xidhaa la yidhi ninbaa war wadaadkaa soo qabta war wadaadna ba jin baa wadaada buuri jin baa wadaada wuxuu le yaan loo odhan waa wadaada on lagu eersan whakada ibnu taymiya raxma اllahu tacaala markuu diinta isagana u hiiliyey mualafaadkiisii iyo qoraaladiisii asxaabu diyaanaat walmadaahib albaaila dadkii markaa wa diinaha xun iyo madaahibta xun haystay markuu islaamkii qalimkiisa iyo qoraalkiisa ugu hiiliyey dhibaatooyin fara badan ayaa ku soo waajahmay walidaalika markaa xaig ayuu intaasoo san u xidhnaa bal yani xaig jeel ayuu ku dhintay markaasuu odhan jiray de inay jannadiiba xabsiga inuu janno u yahay ama uu firaaqa iyo khalwo u helay cibaadada ilaahay ayuu ku tirinayey maxay iga qaadayaan buu odhan jiray oo xabsi iyo jeel maxay iga tarayaanbu waxbaan ku helayaaba khalwi ila allahi subxaanahu wa tacala inaan uba u banbaxoon khaali marka u haado ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuabit aqdaamakum waxa weyaan kusoo markaa walaalayaal waxa weeyaan waxaan odhan karnaa annaha afdal acmaali wa axsanu aqwaal acmaal wax la sameeyo iyo waxa lagu hadlo waa tii ugu wanaagsanayd weeyaan dacwadu adacwa ila allah ilahay ba wuxuu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila صaalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan qof ilaahay diintiisa dadka ugu yeedhay oo isaguna markaa ku dhaqmay oo camal wanaagsanna sameeyey wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin ku dhaadanaya islaamkaas yaa ka hadal wanaagsan qof waryaadayn war ilaahay ka baqo war waxaa sameey war waxaa samaynina diinta ilaahay markaa dadka ugu yeedhaya xasanulbasri wuxuu yhi raximah allahu tacaala hada xabiib ullah hada wliy اllah hada safwat اllah hada khiiraة اllahi hada axabu ahli اlarضi ilى اllahi ajaab allaha fi dacwatihi wadaca الnaasa ila ma ajaab allaha fiihi min dacwatihi waqaala inanii min اlmuslimiin wuxuu yidhi marka xasanbasri raxim اllahu tacaala se mufasiriintu aayadda markay kasoo naqlinayeen wuxuu yihi kaasi waa xabiibkii ilaahay wman axsanuu qowla miman dacaa ila llahi wacamila saalixa waa weli ilaahay weeyi waa ilaahay dadkuu saafiga ka dhigay weeyi waa dadka ilaahay au doortay weeyi ahlu ardiga kuwa ugu jecel yahay weeyi maxaa yeelay ilaahay buu dacwadii iyo baaqi iyuu ajiibay dadkana waxaa isagu ajiibay yeelay oo islaamkiya ayuu ugu yeedhay marka isaguna markaasuu yui waqaala inanii min almuslimiin markasta weli ilahay inuu yahay waa kaas ya mid culammada iska qaatay ama qabri ku wareegay waxa weeyaan baa weli u yaqaanaan dadka qaarkood hadduu doono shirki ugu yeedhaya weligii ilaahay waa kaasuu leeyahy waa xabiibki ilaahay wey waxaan leenahay marka waxa weeyaan waxaa markaa lagaga badbaadayaa addacwa ila allahi in dadka diinta ilaahay loogu yeedho khasaare yani maaragtay khatara baa lagaga badbaadaya oo sabab yani waxay u noqonaysaa linajaati min alkhusraan ilaahayna sheegay bismi illaahi اraxmaan اraxiim wاlcasri ina اlinsaana lafii khusr ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bاsabr ilahay markuu zamanka ku dhaartay buu wuxuu ina alinsaana lafii khusrin yani jinsiga waxa wey ama waxa wey hidaha insaanka la ydhaha khasaaruu ku dhex jiraa waabuu ku dhex dabaalanaya khasaaruu bartanka ugu jiraa oo cumrigiisiibuu khasaaray rasumaalkiisiibuu khasaaray ila aladiina aamanuu khasaaraha cidda ka badbaaday ayaa ilaahay iyo sababta ay uga badbaadeen buu ilahay noo sheegaya aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bالصabri aliimaan wاlcamalu صaalix markii labadaa laga helay ayaa waxay sameeyeen atawaasi bاlxaqi in xaqa markaa ay isu dardaarmaan iimaanka iyo camalkaa saalixa ah oo macnaha ay tahay addacwa ila اllahi subxaanahu wa tacaala markay qofka balaaga hadda ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati bas lama odhanin watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri waxaadana isu dardaarmeen waxa weeyaan war xaqaa dadka loogu baaqayo addacwa ila allahi sabri bay u baahan tahay adkaysan bay u baahan tahay raganimay u baahan tahay waananu sabirno oo sabir aan yeelanana waa isu dardaarmayaan marka waxa weeyaan khasaaraha ilaahay uu sheegay uhi ina alinsaana lafii khusrin waxaa lagaga badbaadayaa addacwa ila allahi in dadka ilaahay diintoo loogu yeeho waa runtii aad iyo aad arrin u qiimo badan markaa weeye waxa weeyaan qofku marka dacwada ilaahay qofku dacwo ku arsaaqo markuu dhinto kadib waxa baaqi bay u noqonaysaa tabqa lilcabdi bacda mowtih man dalla calى hudan falahu min alأjri milu ujuuri man tabica qofka dadka rahmaanoon iyo khayr ugu yeedha cid alla ciddii ku raacda iyadoon qofna ajriga laga nusqaaminaynin ayuu markaa yeelanaya ajrigoodii oo kale ya qofaad ugu yeedhay markaa waxa weeyaan tawxiidka ilaahay markaa muwaxid buu noqday cibaadada ilahay salaaddii baad ugu yeedhay iyo masaajidka halkiibuu ayuu ka sii waday adigu xataa dhintay yani wixii ummaddeed khayr sii gaadhsay intay sii jiraan adna ajri waa kuu soconaya imise qof baa waxaan adi sababtaada waxa weeye kelimadaad jeedisay ama kitaabaad aqriday ama erey aad ku hadashay inta ilaahay kugu soo hanuuniyey kow laba saddex ajir baad markaa ayaad ku helaysaa waa runtii arrin aad iyo aad marka u qiimo badan weeye bal iska dhaafe waa kii nebigu laha calayhi salaatu wasalaam adduunyada dhamma waa inay ka khayr badan tahay qof adi ilaahay sababtaa ku soo hanuuniyey laan yahdiya allaahu bika rajula waaxidan khayrun laka min xumri nacam wakiilaha cali uu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qof keliya oo ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan geela cascas waxaa loo jeedaa adduunyada yani qofka dee haddii dahab ama doolar inagu wen yahay waxa weeyaan shaksigaa ilaahay adii sababtaa kugu soo hanuuniyey ayaa kaaga khayr badan waxaa kaloo odhan karnaa dacwa ila allahi waa ixsaan weeye waa samafal dadka wanaag loo sameeyey way qof baad adigu markaa dad baad badbaadinaysaa ood rabtaa in ilaahay adii sababtaada ku badbaadiyo oo munkar ay ku jireen ayaad uga baaqaysaa inay ka yimaadaan khayr baad ugu baaqaysaa iyo wanaag baad ugu yeedhaysaa ya markaa dee isaan waa baabulisaan baad markaa gelaysa qof ixsaan sameeyey ilaahayna muxuu yidhi waaxsinuu ina allaha yuxibu اlmuxsiniin ixsaan iyo wanaag sameeya ilaahay wuxuu jecelaya kuwa wanaagga sameeya bal waxaad ka soo qaadataa haddii markaa la yidhi wallaahi dad gaajaysan oo abaaraysan ayay dad waxa wey sida hadda abaarta hadda inagu dhacday ya ayaa cunto iyo biyaa la siiyey nafci baa loo taray oo dee bitawfiiri acaami walmaa cunto iyo biyaba waa loo tawfiiriyo waa la siiyey iyo umuurtii beerihii baa loo qoday soo nafci maaha waxtar maaha ixsaan maaha fakayfa biiطcaami quluubihim watagdiyati arwaaxihim bizaadi اliimaan aladii bihi xayaatuhum اlxaqiiqiya haddii qof gaajaysan waxa weyaan aad ixsaan u samaysay oo cunto siisay ama haraadan aad biyo siisay ama baahi haysay oo adduunya aad ilaahay adigu sababtaada aad kaga badbaaday maxaad u malayn qofka qalbigiisa quud la siiyey oo waxa quud lagu siinayaa waxa waa maxay waa zaad uliimaan waa sahida iimaanka weeyaan ee runtii nolosha xaqiiqadee dhabtii ay ku sugnayd kaa naftiisa waad arkaysaa ixsaan kaa sameeyey cunto qof siiyey wanaaggii ajrigu leeyahay maxaad u malayd qofka qalbiga quudiyey oo dee addacwa ilallaahi weeyaan markaa ma arkaysaan waa arrin aad iyo aad marka qurbaday xaqiiqatan waxaan u malaynayaa wakhtiga oo aad iyo aad markaa u kooban koley waxa weeyaan waxaa markaa aan odhan karnaa marka waxa weeyaan addacwa ila allah dabcan dee waxa weeyaan waxay sabab noqonaysaa in dadka naar laga badbaadiyo ummadaha dee waxa weeyaan ee ama inxiraafaadka iyo macaasida iyo shirkiga ku sugan ilaahay waxaa le inuu kaga badbaadiyo dacwada iyo baaqa diinta loogu yeedhay taasina waa arrin qiimo badan weeyaan qof walaalkaaya oo khatar geli lahaa oo naar geli lahaa dacwada aad gaadhsiisay baaqa aad ugu yeedhay diinta ugu yeedhay oo ilaahay ku anfacay waa arrin markaa weyn weeye waatuu rasuulku tilmaan ka bixinaya sal allahu calayh waalihi wasalam oo lahaa aniga waxaan ka dhiganahoon la mid ahay nin dab shiday habeen oo dabkii wixii hareerihiisaa markuu iftiimiyey gudcurkii iyo madowgii markuu hareerihii dabku iftiimiyey xayawaanka duulduula maad aragteen xilliyada marka mawaasimta qaarkiid daad habeen meel dab ka shidaa ama laydhka waad aragteen waxa waxa xayawaan ku soo ururaa xayawaankii markaa dabkii hareerihiis ku soo ururay waxay doonayaan marka dabka isku daadinaya isaguna dabkuu ka celinayaa inaanay dabka xayawaankaasi ku daadan iyaguna intay jiidhaan bay dabka isku ridayaan ninkaasoo kalaan iyo anigu isku mid baan nahay buu leeyahay fadalika maalii wamaalukum aniga tilmaantayda idinka tilmaantiisii tilmaantiinnu waa ninkaa dabka shiday ee xayawaanku markuu dabkii iftiimiye dhulkii xayawaanku isku ridaya isna ka celinayoo kale ayaan idinka iyo aniga idinku aan ka dhigannay ana aakhidun bixujazikum can innaar naarta ayaan idinka qabanay idinka celinaya war naarta ka kaalaya war naarta ka kaalan leeyahay idinkuna waa jeedhaysaan marka macna inqaad baa ku sugan inqaadu nnaasi min annaar dadka diintan loogu yeedhayo dee naarbaa marka ayaa markaa laga badbaadinaya runtiina haddaan marka fadl dacwa aan kaga yarbaxo iyadoo wakhtigaan rabaa runtii in marka lai ilaaliyo qodobo markaa kooban ayaa waxaanu ka tilmaami doonnaa sifaadka haddaba qofka daaciga ah ee dadka diinta aad arkaysa qiimaha leh dacwada fadliga aynu wax ka mida sheegnay ya qofka markaa raba inuu dee daaci noqdo dadka diinta ugu yeedho waxyaalaha marka sifaadka laga rabo waxaa ka midoo asaasiga ah kow alikhlaas dar ilaahay waa inuu dadka wax ugu sheego una adduunyana kaga raadinin magacna aanu kaga doonaynin ammaanna aanu kaga doonaynin ilaahay dartiisa waa inuu dadka diinta u gaadhsiiyo maxaa yeelay dee adacwa ilallaahi waa cibaado weeyaan cibaadadana shuruuddeeda markaa dee waxaa ka mida waxa weeyaan alikhlaas walmutaabaca ikhlaas dar ilaahayna qofkan waxaan u sameeyo cibaadadana uu samaynayo mutaabacana markaa iyo dee markaa au ku raac sunnihii nebi moxamed alayh slat iyo kitabka ilahi sunnaha markii aayaddii aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay isagaa nolosha iyo geerida geerida iyo noloshaba ilaahay isagaa abuuray oo de idinka idinku abuuray iduu nooleeyu haddana idin dilo waxaanay tahay inuu idinku imtixaano war ayukum axsanu camalan keeba camalkiisu wanaag badan yahay alfudayl ibnu ciyaad markii waa kii lahaa axsanuhu huwa akhlasuhu wa aswabuh ayukum axsanu camalan axsannimada iyo wanaagnimadu waxa weeyi ka ugu khaalisnimo badan uguna toosni badan markaasay waxay dhahdeen ya aba caliy maa akhlasuhu wa aswabuh macnuhu muxuu yahay ka ugu saafisan ugu ikhlaas badan ugu toosan maxaa laga wada ugu toosan wuxuu markaa uu yidhi ina alcamala ida kana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku hadduu khaalis iyo dar ilaahay aad u samayso anuse sawaab ahaynoo sunnihii waafaqsanayn camalkaa la aqbali maayo hadduu sawaab iyu sunnihii waafaqsan yahay kitaabka ilaahay oo aanay khaalisnima ku jirin iyo saafinimana la aqbali maayo xataa yakuuna khaalisan wa sawaaba ilaa laba laga helo khaalisnimo oo saafia u yahay iyo sawaab oo xaqii a waafaqsan yahay waynoo sii fasiro sheekhu wuxuu yidhi falkhaalisu an yakuuna lilaah khaalisnimada waxaa looga jeedaa waa inuu dar ilaahay yahay ilaahay dartii waa inuu yahay sawaabkana waxaa looga jeedaya toosnida an yakuuna cala sunnati sunnaha waa inuu iyo ariiqada nebi muxamed waa inuu waafaqsan yahay aadaas u soo daliishaday فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قف- qofkii filanaya ilaah inuu la kulmayo aakhiro camal wanaagsan ha sameeyo ilaahayna cibaadadiisa axadna yuu la wadaajini waa ikhlaaskii iyo sawaabkii labadii yani qofku markaa waxa weeyaan taasi waxay keen siinaysaa dhiirani ee markuu dar ilaahay ka tahay cid kasta oo maaragtay cidna dhag u dhigi maayo cid kasta oo ama dacaayadaysa ama wax ka sheegta waxa weeyaan hadduu markaa dar ilaahay waxaani ka tahay dee waa ilan waa dariiqi ee rasuul fasbir kama sabara ulcazmi waxa weye cidna markaa uma abayeelayo dhiirani iyo iyo iyo wuxuu helayaa iyo awood iyo tamarna marka uu helaya marka qofkan daacigani waa inuu ilaahay dar ilaahay dadka dacwada u gaarsiinayo waxaa ifaat ka mid ah sidqu maca allaah waa inuu marka waxaan run ay ka tahay ilaahay miciisa waa inuu run ku sheegayo oo iyana arrin sidaas aad iyo aad u qiimo badan weeye oo qofka daaciga in laga hela ay marka ay laga maarmarka ay tahay من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إلهي وكاد رقا رقا أماني من المؤمنين رجال رق رقا أيا كمد رقا اسكمد ما هي رق رقا ووحى إلهي قبل لن قادين كغرمي kude markaa waxa weeyaan isaga ilaahay u ofsaday iyo mid sugaya labadaba marka qofku waa inuu markaa run ka sheego waxa weeyaan dacwadiisa waxa weeye waa inuu markaa run ka sheego ka rumeeyo markaa weeye oo qalbiga ay ka ahaata markaa weeye walaalayaal waxaa kaloo runtii muhiima waxa weeyaan qofka daaciga sifaadkiisa waxaa ka mid ah alcilmu inuu waxaa dadka markaa ugu yeedhayo inuu aqoon u leeyahay iyo aragti inuu leeyahay maaha lagu leeyahay waa inuu caalim yahay fadwoonayo wu- wax kasta sheegaya ee waxa uu dadka ugu yeedhayo waa inuu aqoon u leeyahay iyo aragti u daliilkeeda haysta weeyaan waana shardi asaasiya oo qofka daaciga ah ee dadka diinta ugu yeedhaya in laga helo markaa weeyaan qofku waa inuu laabudda min cilmin wabasiira aragtiya cilmi markaa waa inuu leeyahay qofku hadduuna wuxuuna aqoonu lahayn ka hadlo dee wuxuu dumiye mooyaane waxba markaa dhisi maayo ya yahdimu walaa yabni wayufsidu walaa yuslix wuxuunbu sii fasaadin waxba islaaxin maayo allahna subxaanaه wa tacala wuxuu leeyahay qul hadihi sabiilii adcuu ila اllahi calى basiiraةi ana wman itabacanii wasubxaana اllahi wma ana min almushrikiin qul hadihi sabiilii wadadaydu taa weeyaan laga soo sheekeeyey adcuu ila اllah nebi muxamed baa leeyahay ani wadadaydu taa weeyi dhe dadka waxaan ugu yeedha ilaahay diintiisaan ugu yeedhaya calaa basiiratin anigoo aragti ku sugan iyo aqoon ayaan dadka ugu yeedhaya ana waman ittabacanii aniga iyo ciddii raacdaaba basiirada annagoo ku sugan baanu dadka ugu yeedhayna basiirada waxay dhahan alcilmu asaxiix almabniyu cala kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam basiiradu waa cilmi iyo aqoon saxa oo fayow oo kitaabka ilaah iyo sunnaha nebi muxamed ku dhisan weeye dee faaqidu shay laa yucdiih wax badan waxaa laga yaaba maanta haddaad aad wax kala hadasho waxa weeyaan inuu kugula doodo cilmi la'aan inuu cilmi la'aan kula doodo raalligaada ninbaa waxaan ragragoon hore isu naqaanay ayaa waxa weeyaan wakhti aan fogeyn ayuu yidhi maxaad maxaad maxaad faa'iidaysa waxaad intaasoo sano soo wadayso sidaa maad odhan waaye dee wuxuu haddaan u saxsanayn dee soo ma aha inaan hada sax markaa ma ahayn markaa dee ee, waanu doodnay dee qofku wax dood cilmina markaa ma keenin waa inaa wajadnaa aabaana saasaan ahaan jiray saasaan wax u wadi jirnay weligeen waxaanu aynu haddaad dee weligaa haddaad ahayd nin kharaafiyahoo waxa weeyaan qabriga ku wareega oo ilaahay maalin maalmaha ka mid a ilaahay ku hanuuniyey oo te ilaahay baa iga badbaadiyey waxa weye alxamdu lilaahi oo lawdhaa ka waran ma iminkaad ya aabbayaalkeen iyo awowyaalkeen iyo iyo culimmadeennii waxay haysteen baad leedahay waxba kama jiraan waa basiiralaaan waa aqoonlaaan markaa weeye markaa walaalayaal in aqoon loo leeyahay weeye waayo waxa weeyaan dee waxyaalo fara badan maanta muramo fara badan baa jira iyo masaa'il badan oo u baahan aragti iyo diin ku salaysan waxa weyn kitaabka ilaah iyo sunnaha calaa fahmi salafi saalix umadii wanaagsan wax ka fahamtay dad badan baan maanta kala farqinaynin shiica iyo sunniyiin dad badan bay ka qasan tahay xisbullaahi waxaan la yidhaahdo iyaan ee lubnaan ka jira aad aragteen ayaa waxay u arkayaanba inay diintiis cadaystaan waana waa dad ahlu sunno oo- oo oo aan waxba garanayn markaa weey dad bay ka qasan tahay waxa weeyaan daa'ifada xaqa maanta haysatee ku sugani waa tee in ummaddu intaasoo kooxood inay noqonayso nebi moxamed sheege calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toddobaatan firqo kulluha fi nnaar ilaa waaxida wuu tilmaamay maana calayhi waasxaabi islaamunbay kaga dh- muslimiintu waa iska waa isku mid weeye xaggee muslimiintu wada mid yihiin hada islaam shiici wa khaariji wa kada wa kada wa kada wa kada ayaa wada jira sow maaha marka cilmi iyo aqoon baa loo baahan yahay inuu qofka waxa weeye manhajka ummaddan ugu yeedhayo ariiqa uu haysto uu rabo ummadda inugu baaqo waa inuu aqoon u leeyahay wallahi haddii kale wuxuuba fasaadinaya Ee, waxaan runtii kusoo gabagabaynaya waxay tahay wakhtiga ayaa kooban walaalayaal waxaa loo baahan yahay rifqi baa loo baahan yahay dadkan diintan aad ugu yeedhaysa iyo manhajka adigu aad ku qanacsan tahay aad rabto ummaddan inaad gaadhsiiso waa kitaabka ilaah iyo sunnaha calaa fahmi salafi saalix wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan dabacsanaan baa loo baahan yahay oo macnaha waxa weeyaan dee dabacsanaantaasi uma jeedno adigu inaad markaa inaad tanaasuleyso oo adigu waxaad haysatay inaad ka tanaasuleyso looma jeedo ee waxay tahay waxa weeyi Ee, in dee usluubka iyo sidaad ula hadlaysa ayaa la doonaya waad arkaysa nebilaahi muusa calayhi الsalaam iyo haaruun baa waxa la leeyahay faquulaa lahu layinan faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru oo yakhsha hadal dabacsa kula hadla bal haddaynu markaa inuu ilaahay markaa ka boqo qof laakiin muslima laakiin inxiraafku ku jiro haddaad doonaysa inaad saxdo dee ha odhan marka waxa weeyaan marka horeba een dee ama bidci baa tahay ama kanaa tahay ha odhanine si dee bilatii axsanu inaad wax ugu sheegta marka weeye waayo nebi moxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ما أركيسا فبما رحمة من الله لنت لهم نحريس إلهي أذيك أو, أو كسيي فبما رحمة من الله حق إلهي أياض لنت أقود تبعدي صحابة دادي ولو كنت فظا غليظ القلب فضي وحلك الطبيعة حل هداد مد طبيعة حل لهان لهي وغليظ القلب قلبي أدق وقاسي القلب يا تدكوي كاك العار الله يا هذا داعي السنية تاهي وكتابك إله السنة هو يري يا هنقونك هذا بعد حول الله هنقوني كاك كن إمارك تيوح ويا غليظ القلب هنقون ويا رفقي وحنا النبي شيء عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه rifqiga wixii laga helo wuu qurxiyaa qofka laga siiba haddii rifqigaa laga siibana wuu fool xumeeyaa ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam Ee, waxa weeyaan ee, raalliha iyadoo runtii waqtiga aad iskaga koobnaa mowduucuna kole uu iska ballaaran yahay waxa weeyaan ee, inahaasaa markaa ku soo koobaya waana mowduuc u ba- u baa- u baahan xiliyo badan iyo in mid kastaba in dee laysdul taago muxaadaraad laysku taago laakiin waa iska muqtadafaad ilaahay subxana wa taala waxaan ka baryayaa inuu dembigeenna dhaafo wixii markaa aan asiibnayna ilaahay aan naga abaaliyo wixii aan meel kaga dhacnayna ilaahay aan naga cafiyo adaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh أيها الإخوة والأخوات انتين كل مين محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحي دي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد